guddoomiyaha markuu qabtay yaan soo wacay guddoomiya waa kaftameynaa waxaan guddoomiye waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see waxay yihiin markaasuu yidhi waa hor yaallaan mooshinka waxaan ku yidhi see u egyahay wuxuu yidhi bal aan kugu soo celiyo warqadihiihu saas u rogi waa igu soo celiyo wuxuu yidhi nambarkaas wey oo yaa ka dambeeya waxaa ka dambeeyay dad waalaha ah oo la yidhahda qabyo oo waxaan idhi ma qabyada isla ogeyn waa qabyo waxaan ku yidhi bal fiiri qabyo waxaan ku ogeyn wax walba haaf haaf inay uga tagaane bal fiiri hadduu mooshinka dhan yahay in kale dib buu u fiiriyey wuxuu arkay saxiixiyo la saxiixay two thousand seventeen tuhunka la qabana uu yahay dhammaadka two thousand eighteen waxaan ku yidhi marka haddee see isu waafaqaysaa wuxuu yidhi waxay arkaayeen wax soo socda sanadka bacdi waxaan ku yidhi khalad kalma ku jiraa waa isla ognahay waxaa laga yaabaa qabyo badan ay meesha ku jirteen waa fiiriyey wuxuu yidhi saxiixa waxaa ka maqan dateskii oo waxaan ku yidhi see dateska qofku uu ku iloogay hadduu qofka seexay see ku iloogay waktiga uu seexay waxaan ku yidhahaye maxaa kaloo ku jira wuxuu yidhi dad kale oo waxaa jira oo xanuunsan oo dibadaha jira oo aan ka warqabin waxaan waxaan ku yidhi marka waa yahay guddoomiye maxaa maxay tahay waxaan see see wax u jiraan motif muxuu yahay maxaa maxaa maxaa laga maxaa laga danleeya waxaan ila waaba sheegtay waa qabye wuxuu yidhi horey waxu yidhaahdeen qabye ninkeedaa dhamaystira waxaan ku idhi waa yahay waa dhabi qabyo ninkeeda dhamaystireen taas two thousand sixteen soo ma ahayn wuxuu yidhi maya waa two thousand nineteen waaya maxay rabaan marka ma weydiis waa weydiiyu yidhi waxay rabaan waxay rabaan waxaa ka mid ah guddiga hanti soo celinta in lagu daro ee iyagu maamulaan inay ka shaqeeyaan soo dhawaanshaha shacabka iyo dowladda inay dhammaystir ku sameeyaan wax allah wixii heshiisyo hore u jiray in maxaan ku rahdaa kanaalkan sheegay ayaan dhaweyn oo webihi kasoo kasoo fatahaya in la furo oo la furo oo beerta loo daayo waxay rabaanu yidhi inay xoojiyaan ama ka shaqeeyaan xoojinta hufnaanta dhaqaalaha waxay rabaanu yidhi in ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan mushaahar bixinta tan ugu dambaysa waxay rabaan inay sharafka ummadda soomaliya soo celiyaan waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmat ullah